الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد بابك كوبي الصدن من كتاب الطهارة باب فرض الوضوء waysada faradnimadeedu sheegayaa macnaha waa ta faradnimadeedu waa xukumkeedii inaanay sunno ahayna markuu cibaado gudanayo salaada qofku inuu weysaystaa ay farad tahay xigmaddeeduna waa dahaara qofkii inuu qalbiga iyo ruuxda iyo jidhkaba nadiif ka noodo arkaanteeduna waa lix weeye afar aayaddaa sheegtay oo wejigiiyo gacmaha iyo madaxiiyo cagaha niyadiiyo tartiibta loo raacinayaa mubdalaadkeeduna inkastay isku khilaafaan ilaa lix meelaha weeye wixii ka soo baxay labada xubin ama dhiig ama saxaro ama kaadi ayaa ka borinaya iyo hurdada laftigeedii oo iyaduna madinnatul xadath uun ah wixii jebinayay wax sabab u ah oo u noqonaya kufriga iyo gaalnimada laftigeeda way jebinaysaa hadduu qofkii gaalooba waxyaabaha koobiya aduu qaarkood xijaamada iyo toobinkay ku daraan waa laakiin tiro iska kooban oo macruufa waysada sunayaasheedu waa badan yihiin halkan uu sheekhu ina ka mida xadiidka rasuulka ku sheegi doona sala allahu calayhi wasalam kollayba qofku inuu isyaro dul taago oo mar hadduu mar walba weysiisanayo kutubta yareera fiqiga uu cilmigeeda ka qaato shuruudda iyo arkaanta iyo iyo waxyaabaha burinaya usii muhiimsan yihin waa daruuri wey can waalid abilmaliix can inabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu waxa uhi laa yaqbal allahu caza wajal ilaahay weynaayo wanaagsanaayo ma aqbalo salaad sadaqatan min quluul sadaqa tuuga laga keenay walaa salaatan bigayri duhuur salaadaan loo weysaysaninna ma aqbalo qofku hadduu xoolo soo shaqaystuu meel xaaraana ka soo kasbado iyo tuugo owdhaa masaakiintaa siinaya ama masaajidadan ku bixinaya ama dhakhtarradii iyo agoomaha ama xajkaa baan ka tegayaa waxba kama ansaxayaan haddii xoolihii ummadda u boobay laaluushay tahay daduu ka soo qaatay waxba kama ansaxaan dadkunbuu waxoodii u celiyey isagu waa dembiile sidoo kale sadaqa weliba ereyga quluul hantida ummadda marka laga qaata loo isticmaalaa hadduu qofku tukado isagoon dahaaro qabin salaadaasi may ansixin walow haba is-ilowsanaado marka dambuu ogaado wuu kusoo celinaya can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau uhi laa yaqbalu allahu salaata axadikum midkiin ilaahay salaadiisa ma guddoomayo oo kama ansaxayso idaa axdata marka uu weyse jabo xataa yatawada'a jeer uu weysaysto markaa nebigu kuma qaydin camdi iyo khata midnabe waxa weeye kol haddii weysadu ay ka jabto salaadu ma ansaxdo mima maa yubdilu ljamiica yubdilu lbacd weysada dhammaanteed wixii buriyaa badhna wuu buriyaa isagoo maalan weysadii qaarka hore maydha haddii neefi ka timaado dee wuu ku soo celinayaa wixii weysada dhammaanteed ka jebinaya badhna wuu ka jebinaya can caliyin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi miftaaxu salaati duhuur salaada furaheedu waa dahaarada wa taxriimuha takbiir meesha hadalkiiyo cunadiiyo dhaqdhaqaaqu ku xaaraantinimoobayaana waa allaahu akbar wa taxliiluha tasliim meesha wixii ka xalaalaha u xalaalo ka xaraamaha u xalaaloobayaana wa assalaamu calaykum marka u dhacdo marka xadiidku waxa uu faa'iideeyey aadaabta iyo shuruudda salaada shuruudda salaada waxa weeye inuu qofku la yimaado miftaaxeedii lagu gelayo oo ah dahaaradii dahaaradii markaa jinaabadii iyo xaydkii iyo weysadii weyse la-aantii iyo waxaa uu ka dahaaro qaadanaya waa inay jirtaa kol haddii uu salaada galo waxaa takbiirtaasi ay xaaraantinimeynaysa wixii xalaal u ahaa sida maalan hadalkii cunadii dhaqdhaqaaqii wixii oo dham imika waa ka xaraam ila ilaahay buu hor taagan yihi intaasoo dhammina waxay u xalaaloobaysaa التsliim marka uu aلsalaamu عalaykum yidhaahdo waxaa markaa ay faa'iideyneysaa fiq ahaan shuruudii salaada waa dahaaradu waa shardi waxay faa'iideyneysaa salaada marka la xidhanayo aynu ka faa'iideysanay xadiidka inaanay waxba usali iyo intii soomaalidu odhan jirtay aan loo baanayn ilaa atakbiiru buu nebigu yihi usali farda iyo waxba kumuu darin ma jirto taas atakbiiru baa u horeysa allahu akbar waxaa xadiidku faa'iideynayaa in lagaga baxayo aلsalaamu calaykum in la yidhaahdo weliba ereyga tasliimataani mu odhana tasliim buui sidaynu marar badan soo maraynay hal assalaamu calaykumta u horraysunbaa iyunbuu kaga bixi karaya qofka ta dambe waa sunne inay sunno tahayna waxaa u daliila dee mar buu nebigu mid keliya ku gaabsaday ta labaad kamuu tagaan hadday farad waxa uu radiyayaa xadiidku madhabulxanaabila oo sheegaya intaanu assalaamu calaykum odhanin qofku hadduu salaada markuu dhammeeyo atixiyaadsado naqas ka yimaada maalan ama weysaduba ka jabto in salaadii u dhantu iska sii lugeynayo uun assalaamu calaykum bayaanu odhanayne waata ibnu xasan marka uu madhabaha ku dheeldheelayo mada asxaab almadaahib buu aada u radiyi jiray markaasaa wuxuu dhaha alaa tarawna qiyaasa duraadi cala assalaamu calaykum miyaydaan arkaynin duraadka looga qiyaasanaya assalaamu calaykum duraadku waa wixii qofka ka imanayay nimankaasi madaahibtu siday usii wareeriyeen buu leey fiqigii duraadkii ka imanayay qofka ayay yidhaahdeen wuxuu la mid iyo looga qiyaasanaya assalaamu calaykum oo sida assalaamu calaykum loogaga baxayey ayaa kanna loogaga baxayaa bay yidhahden nimanka halkaa inala marayaa weeyaan bu waaya cid waliba maakhid way leedahay baabu maa yunajisu اlmaaa biyaha waxaa nijaasaynayaa la sheegaya can cumara bni اlkhaطaabi qaala su'ila rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam can ilma nebiga waxaa la weydiiyey biyaha iyo wamaa yanuubuhu waxa isu weydaaranaya oo min adawaabi xoolaha ah ama waxa tukubaya ah wasibaaci iyo bahalaha gaadiidkan tukubaya iyo bahalka wax cuna ee biyihii bannaanka cabaya faqaala wuxuu yidhi idaa kaana almaau qullatayni mar hadday biyuhu gaadhaan laba qarbad lam yaxmil ilkhabat waxa xun ma qaado waxa xun ma xambaaro oo ma noqdo mid nijaasoobay marka xadiidkan xadiidu qulatayn baa la yidhaahdaa muran dheer baa ka dhacay laakiin sida aad arkayso waa xadiid saxiixoo sugan culimada muxaqiqiinta agtooda waa saxiix qulataynkuna waa laba qarbadoo waaweyn oo awrka labada dhinac laga saari jiray ugu dhowaan laba boqol oo litir bay noqonayaan hal foosto biyuu hadday hal foosto gaadhaan oo wasakhi ku dhacdo ama bahala ka cabbaan ama dawaabi ka cabto waxba ma nijaasaynayaano waa ku dahaaro qaadan kartaan waana cabbi kartaan weeye waxayse ijmaaculculamaa ah oy culimmadu isla waafaqsan yihiin biyuhun intay doonayaanba ha gaadhaane hadday aragga iyo urta iyo dhadhanka isbeddelaan oo nijaas daraaddeed isla beddelaan ama wax qudhunahoo ku dhacay in iyagu ay nijaasoobeen ilaahaydankii kun mitir hadday yihiin oo in saddexdaa mid isbedelo waa ijmaac inay u dhammaatay biyahaas oo lagu dahaaro qaadanayay dee cabbitaan iyo cunno oo daruuro ah mooyaane oo laga gebagabaysanaya haddii qullatayn ay soo gaadhaan oo nijaasi ku dhacdo iyada laftigeeda sida madhabu shaaficiya ay yidhaahdaan iyagoo xadiidkan daliishanaya dabcan xadiidkunbaa daliilo ahe ma nijaasoobaya biyihii ilaa an yataqayar bay ka dhiganta inuu isbedelo mooyaane can cabdillaahi bni cumar ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama su'ila can ilmaa biyi baa la weydiiyey yakuunu fi lfallaati meesha bannaan ku jira fadakara macnaahu hore koruu sheegay macnaha xadiidka hore waxaa ka dhinnaa intanuun intii kii hore iyo inta kanunbu isku kabay muu soo celinina xadiidka nebiga markii la weydiiye waxaa la yihi biyaha yakuunu fi lfallaati meesha cidlada ah ku jira balliyada iyo meelaha ka waran ee daabooyinka iyo xoolaha iyo sabuc iyo ka cabbayaan mar hadday qollatayn gaadhaan isma beddelayaan buui macnaha isma nijaasoobin cabbitaankaa iyo waxaa taataabtay iyo xataa wax afkiisu nijaasaysanyahy hadduu taabto can cabdillaahi bni cumara ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qool idaa kaana almaau qullatayni fainahu laa yanjus biyuhu haddii ay qullatayn gaadhaan qadarkaa aynu sheegnay ma nijaasoobaya macnaha si sariica ama deg dega inagoo dul marayna waxaynu soo talkiisinaynaa un aqwaashii culimada qullateenow maxaa tahay aqwaal badan baa jirta laakiin waxay ku soo urureen inaha aynu sheegnay ilaa laba boqol oo litir meelaha taqriiban maxaa markaas kale oo aqwaashii culimadana midhka mulakhaskaynu qaadanay waxa weeye in kol hadday qadarkaa gaadhaan oo aanay isbedelin wax nijaasa nijaasaba ha la kulmeene ay biyahaasi daahir yihiin baabu maa jaa-a fi ri fii bi'ri budaaca ceelka budaaco la yidhaahdo wixii daliiliya xadiid ku soo arooray baa la sheegaya sida lagu sheegi doona ceel madiine ku yaallo ha laga cabbi jiray dabcan magaalada dhexdeeda oo daadku waxyaabahan soo socda uu ku soo qaadi jiray dadka qaarkoodna ay ka shakiyeen nebiga markii la weydiiyeyna wuu ka jawaabay jawaabtiisina waxa weeyaanuun kol haddii aanay biyahaasi isbedelin biyo badanna ay yihiin oo qollateyn ka badan in la iskaga dahaaro qaadan karo lana intifaacsan karo waxaa iyo waxaa saa lagu ridayaa oo xaydka iyo baktiga iyo waxyaabahaasaa lagu ridaa waxay culimmadu kaga jawaabeen waa waxyaabaha intoo la tuuro daadku qaadayo laakiin wax asxaabtu camdan ay ugu ridayeen ma ahayn liannahu aad bay nadaafadda ugu dadaali jireen ama sharcanba ma bannaana inagu ridaa can abi saciidin alkhudriyi annahu qiila lirasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay waxaa lagu yidhi ana tawada-u min bi'ri budaaca ceelkan budaaco laydhaha ma ka weysaysanayna wahiya bi'run waa ceel yudraxu fiiha alxiyadu maryaha caadadala lagu tuuraa wa laxmu lkilaabi iyo ayga hilibkiisa wanat wannatnu iyo qulunka dadkii maadaamay ku dahaaro qaadanayaanay ka cabayaan ogaan ma ahee daadkiibaa ku ridaya faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau yidhi almaau biyaha dahuurun waa nadiif laa yunajisuhu shay-un waxba ma nijaaseeyaan marka waa mudlaq yuqayad bilawal ka hore wuxuu ahaa mudlaq kani waa mudlaqoo wuu sii daysan yihi biyo unbuu sheegay kaa horena muxuu sheegay qullatayn labadaa lasla aqriyayaa markaa biyo oo dhan maaha markay biyuhu qullatayn gaadhaan weeye waayo xadiidkaa horaa shardi ka dhigay marka naska mudlaqa ah ee sii daysan waxaa lagu qaydaa oo lagu dabraa ka qaydan labadaasa la isla akhriyaya can abi saciidin alkhudriyi qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam nebi maxamed baan maqlayay wahuwa yuqaalu lahu isagoo la leeyahay inahu arrinku waxa wuxuu yahay yustasqaa laka waxa lagaaga soo dhaamiyaa nebi maxamedow min bi'ri budaacata baa lagaaga soo dhaamiyaa ceelka budaaca wahiya bi'run waa ceel yulqaa fiiha luxuumu اlkilaab wاlmaxaayid xaydka ama maxaayidku waa maryaha caadadala lagu ridaa iyo laxmu kilaab wa cadiru nnaasi iyo dadka saxaradooda ku dhacda dee ilow adiga arkayoo berkada hadaadun baa wax ku qaada faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam ina almaءa طahuuru laa yunajisuhu shayءu qaala abu daawuud waxa u yihi sheekha sulaymaan wasamictu qutaybata bna saciid sheekhaasaan maqlay qaala isagoo yidhi waa ceelkiibaa qiyaastiisii loo dha loo loo kacay xaggiisii si sawir laguu siiyo biyahaasi intay noqonayeen sa-aaltu waxaan weydiiyey buu uhi qayima bi'ri budaacata ceelkan budaaco la yidhaahdo qayimkiisi qayimku waa qofkii ilaalinaya waashmaanka ka ahaa ee habeynaya can cumqihaa dherarkeedaan weydiiyey hoos qaala wuxuu ihi akharu maa yakuunu fiiha marka ay u badan yihiin ceelkaa almaa-u biyaha ku jiraa ila alcaanati waa ilaa nabasta qofku marka uu istaago ilaa halkaa timaha xubinka taranka ka sarreeya waa ilaa guntiqabadka ayay u gaadhaan qultu waxaan idhi fa idaa naqasa kolkaas waa akharu maa yakuun markay biyuu u badan yihin weeye fa idaa naqasa markay biyuu nuqsaamaanna ka warraninow qaala wuxuu uhi duuna alcawrati markaana xubinka hoostiisa weeye dabcan dee xubinka oo cawradiia cawradu lagu sheegayaa ayay markaana hoos marayaanoo guntiqabadkii way ka degeen ilaa bowdyaha xaggooda sarun bay markaana gaadhayaan qaala abu daawuud waxau yidhi waa siyaabaha uu sheekhu u sharxay sharax buu ku dhex daraa xadiidka iyo waxyaabo fawaa'idahoo xadiidka qura uma soo wariyo marka waa tafaasiishii iyo sharxii iyo ziyaadadii waqadartu ana aniga lafdigaygu waan qadaray buui sheekhi kitaabka alif bi'ra budaacata biridaayi ceelka magacaa la yidhaahdo go-aygaan ku qiyaasay xadhig iyo mitir kalena ma haynin sheekhuye go-iisii dusha uu ku sitay ayaan kala bixiyey buuhi famadadhu madadhu calayhaa ceelkii baan sidaa go-i ugu kala bixiyey uma daractuhu markaasaan dhudhumiyey intii ceelku la egaaday dhudhunkaan saaray fa idaa carduhaa ballaarkii ceelku waxa uu noqday sittatu adrucin lix dhudhun ayuu noqday markaa ceelka markaan sidaa u saaray lix dhudhun buu noqday wa sa'altu waxaan weydiiyey alladii fataxa lii qofkii ii furay baab albustaan albaabka ceelka qofkii ii furay waxaan weydiiyey fa adkhalanii ilayhi ceelka i geliyey ninkii ceelka ilaalinayey ee ceelka albaabkii bustaanku kuu sheegayaa waa beertii ceelka ku dhex yaalla weeye beerta ninkii ii furay ceel ku dhex yaallo ee i geliye waxaan weydiiyey hal quyira miyaa la bedelay binaa'uhaa dhismihii ceelka siduu nebigu ku ogaa ilaan haatan waxaa ka soo wareegay laba boqol oo saniyo dheeraade ayaa ka soo wareegay wax miyaa laga bedelay camaa kaanat calayhi ceelkani siduu ahaan jiray wakhtigii nebiga ee lagu su-aalay qaala wuxuu idhi laa waxba lagama bedelin wa ra'aytu waxaan arkay buuhi sulaymaan ama abi daawuud fiihaa ceelka waxaan ku arkay maa an biyo mutaqayira lowni oo midabkiisu isbedelay marka culimadu waxay leeyihin maadaama la isticmaalayay isbedelkani waa kii dhoobada iyo dhuxlabka ka yimi xayaabada waa inaga aragnoo biyuhu marka had iyo jeer ay dhoobo leeyihin ama xayaabo leeyihin baashan greenka ah cagaarka ee ka dhex baxda midabkooda isbedela marka midabka waxyaabahaasu isla bedelay marka sidaasaan ku arkay buu leeyahy sheekhu idan markaa waxaad arkaysaa dee haddii dhararkii lix dhundhu noqday ballaarhkuna inuu ka yar yahay hoostiina waa lagu sheegay marka wax badanba mahaba marka biyahaasi kol haddii waxyaabihii berkadaa yar oo berkad yara kooban kol haddii ay u dulqaateen waxyaabaha la sheegay mar haddaanay biyihii isbedelin waa la saamixi karaa oo waa la iskaga dahaaro qaadan karaa baab almaau laa yujnibu biyuhu ma jinaaboobaan biyuhu qofkaa jinaabo leh jinaabo ma yeeshaan buu leeyahy xadiidkani can ibni cabaasin qaala wuxu uhi ikhtasala waxaa weysaysta waxaa maydhay bacdu aswaaji nabiy sala allahu calayhi wasalam xaasaskii nebiga mid ka mid a ama qaar ka mid a qaar marka la yidhaahdo midna way noqotaa fii jafnatin xeedho ayay ku maydhatay de waa dareemi karaysa horta xeedho ma dhex geli karaysa islaani ee dabcan waxa weeye agteeday dhigato way dhuratay agteeday dhigatayoo way darsanaysa exeedhadii intay isdul taagtay bay isku shubtay maaha maba qaadayso qof xeedho wax kooban wax lagu cuno marka agteeday dhigato way darsanaysa fa jaa-a nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigaa imo liyatawada'a minhaa si uu xeedhadan uga weysaysto aw yaktasila ama u uga maydho faqaalat lahu yaa rasuula allah waxay tihi rasuulki ilaahayow inii kuntu junuban hadda jinaabaan lahaa markii aan biyahan darsanayay faqaala nebigu waxau ihi sala allahu calayhi wasalam ina almaaa laa yujnib biyuhu dee jinaabo ma yeesho qofkaa jinaabo lagu sifeeyaae biyuhu jinaabo ma yeeshaane la soco taa macnaheedu waxa weeye biyahani mustacmal may noqonin kol haddii aanad waxba kaaga noqonin aad darsanaysa inaad wixii kaa dhacayay ku celinin wixii kaa dhacayay kol haddaanan ku noqonin aada darsanaysay biyihii mustacmal ma noqonin baab albawli fi lmaai araakib waxaa la sheegaya halkanna in lagu kaajo biyihii fadhiyey waayo biyaha socdaa iyagu dhib male way dhaafayaan wixiina maxluul bay ka dhigayaan wax furfuran way qaybinayaan laakiin biyahan fadhiyaa dee wasakhdii way fadhiyaysaa haddii la diiday kaadidii dee saxarana ka daran iyo kudaafad kaloo lagu rido can abi hurayrata can inabiy sala allahu calayhi wasalam qaala nebi maxamed waxau ihi ummadda isagoo edbinaya caafimaadkiiyo nadaafaddana u sharxaya laa yabuulanna axadukum midkiin yuu ku kaaji fi lmaa'i daa'imi biyaha fadhiya uma yaqtasilu fiihi kadibna uu ku maydho عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه يكغم ميرن من الجنابة جنابة يكغم ميرن labada xadiidka horena waa saxiix kan dambena waa xasanun saxiix xasanun saxiix erey bixintaana habeen dambe aynu tirmidi baa iska lehe sharxi doonaa insha allahu labada xadiidka hore wuxuu sheegayaa biyaha intood ku kaadida ha ku maydhanin oo labadaa ha jamcinin ku kaadhin ay la socoto wax kadayd biyo aad ku maydhanaysa haddana labadaa ha isu geynin kan dambena wuxuu sheegayaa labada arrimood mid walba gaarkiisa ha u samaynin biyaha ha ku kaaji fadhiya biyaha fadhiya jinaabaha kaga maydhan waa laba arrimood oo kala gaara waana labada xadiid isku mid ha ahaadeene waa sababta uu sheekhu isu dabageliyey oo midina wuxuu diidayaa jamcinta midina wuxuu diidayaa labada arrimood kulla waaxid calaa xidda mid walba in gaarkiisa loo sameeyo sidaana carabiga laga fahmaya ama icraabka iyo luqada oo kore wuxuu uhi laa yabuulanna axadukum fi lmaa'i daa'imi yuu ku kaajin uma intii uu ku kaajay kadib yakhtasilu minhu oo kaga ka maydho intii uu ku kaajay kadib isaga oo ku maydhanaya labadaa yuu isu geyni weye kan dambena wuxuu ihi laa yabuulanna axadukum fi lmaa'i daa'imi waa nahyi yuu ku maydhan diidma weye midkaa yuu samaynin walaa yaktasil fiihi min aljinaabati jinaabana yuu kaga maydhaninoo kaasina waa nahyi labaad oo laguma ogolo inaad jinaabo adoo ka maydhanayo biyahan fadhiyo dhex gasho laguma ogolo kuwaa fadhiya inaad ku kaadido labaduba waa mamnuuc waayo way ka dhib badan yihin biyihii kale soconayay biyahani hadday qollateyn ka badan yihiin oo jinaabohu kaga maydho oo dee biyo badan ay yihiin daahir wuu noqon doonaa laakiin maca daalika rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa diiday oo sida fiicani waxa wey inu iska daayo wax kasta oo dahaalo xumo ah baa rasuulku uu ka soo hor jeedaa oo caafimaadkii iyo dahaaradii iyo nadaafadii intaba waxyeelaya nacdalna kuu keenaya baab lwuduu'i bisuuri lkalb ma laga weysiisan karaa ayga hambadiisi maya can abi hurayrata can الnabiy salى اllahu عalayhi wasalama qaala rasuulku waxa uu yidhi duhuuru inaai axadikum midkiin weelkiisu waxa uu daahir noqonayaa idaa walaqa fiihi اlkalbu markuu afka la gala aygu an yuksala in weelkaa la maydho sabca miraarin toddoba jeer uulaahunna bituraab ta u horeysaa waa ciid ayuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam ta u horeysaa waa ciid weeye marka ciiddaasina mar haddii la yidhi saddexda darbadoodta u horeysa uulaahunna bituraabin maca turaab ciidduna gaar uma socoto biyuhuna gaar uma socdaan laakiin waa lagu walaaqaya marka iyadoo lagu walaaqay ciiddii ayaa lagu maydhayaa ta hore lix kalena way ka dambaynayaan haddii markaa meeshii ciidda lagu xoqo dee ma aha biyihii iyo ciiddii baan wada socon markaa ma ansaxayso ee biyuhu waa in ciidda lagu walaaqaabay lehin sida riwaayooyinka mar walba laga fahmayo aلsaaبcaة bالتuraab الthaaminaة bالتuraab uulaahuna bالتuraab waa hal mar iyo biyaha isku walaaqan can abi hurayrata bimacnaahu mawquufa ahar mawquufu abi hurayrana sheego kanoo kale ah wazaada wuxuu kordhiyay waidaa walaqa اlhiru marka ay bisadu gasho afka geliso weelka wasila maratan mar un baa la maydhi صaxiixu mawquuf weeye wasaxa ayda marfuuca iyadoo nabiga laga soo rafciyey loo rafciyeyna waa ansaxo xadiiduu yahay bisadu hadday afka geliso waa maruun aygu laakiin hadduu afka geliyo wuluuqu waa afka weelkii lagu weysaysan lahaa hadduu afka geliyo waa la daadinayaa biyina waa la daadinaya weelkiina toddobaa la maydhaya midiciid marka alwuduu'u bisu'ri lkalbi ma lagu weyse weysadii lagu weysaysanaya ayga hambadiisa biyiyo weelka kugu jira hadduu afka geliyo maxaa laga yeelayaa dee weelkiibaaba la yidhi toddoba hala maydho biyihii kusoo hadhayna warkooda daah waa la sayra iyaga waxay halkaa kaaga muuqanaya oo kale ayga afkiisu in nasku si cad u sheegay xikmaddu wax kastaba ha ahaatee inuu nijaas yahay muqallada dushiisa way ku murmaano maalikiyada iyo de waa kuwa yidhaahda xad nas baan sheegin afkana la isagama qiyaasanayo laakiin jumhuurulculamaa waxa ay leeyihiin had iyo jeer xayawaanka afkaa u wanaagsane mar haddii afkiisii inkaartan yeeshay oogadiisana daah afkiisii baa nooca noqdee dabadiisi iyo cagihiisi iyo meelaha kalena hadalkeeda daa way ka daranta waxaa se la isla waafaqsan yahay adoo qallalan iyo isagoo qallalan haddaa istaabataa inaanu nijaas kaa soo raacayn can abi hurayrata ana nabiy اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala wuxu uhi idaa walaqa alkalbu fi linaai markuu afka geliyo faqsiluuhu sabca maraat toddoba jeer maydha asaabicata bituraab taa sideedaa toddobaadi ay ciid wadato saxiixun weeye xadiidku horta laakina qowlah hadalkiisa uu yidhi asaabicatu bituraab ama asaabicata ereygaas shaad wey waalarjax sida raajix rajaxnaanta badani aluulaa bituraab wey hadday isqabsan lahaayeen kaasaa la raacaya shaad iyo maxfuud baa la yidhaahdaayo marka nin hiqo ahi uu khilaafo nin ka sii hiqaysan ama uu khilaafo rag ka badan oo hiqaada waxaa la tixgeliyaa ragga badan ama awhiqa shaadka tacriifkiisa wuxuu ahaa mukhaalafatu hiqati liman huwa awhaqu minhu aw akharu cadadan ninka hiqo badan ka kalsooni badan ama rag ka tiro badan buu khilaafay faxadiiduhu shaadun xadiidka ragga kale ay warinayaana waa maxfuud washaad min alaqsaami almarduuda qaybaha la radiyeen la aqbalayn buu ku jiraa markaa taasaynu qaadanaynaa sidaa sharcigu sheegun baana dee caqligii ku munaasibahoo waxa weeye waa marka ciiddii lagu soo cafino kadib baa biyii la marin can ibni muqafal ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam amara biqatli kilaab ayda in la laayaabuu rasuulku faray uma qaala haddana wuxuu yihi nebigu maa lahum walahaa maxaa kala galay iyagiiyo iyada maa lahum ayu shayin habata linnaas walahaa ay walilkilaab dadkii iyo aydii maxaa isku sallidee wey ma istaayaan farakasa wuxuu fasaxay fii qatli fii kalbi shayd ayga lagu ugaadhsanayuu yihi iska haysta wa fii kalbi lghanam iyo ayga adhiga ilaalinaya iyo kalbigii zarciga beerta ilaalinayay wa qaala nebigu waxau raaciyey idaa walaqa alkalbu fi linaa kaa la haystaba ha ahaadee aygu hadduu afka la galo weelka faqsiluuhu sabca miraar toddoba jeer maydha wathaaminata ta sideedaad cafiruuhu bituraab ciid ku xoqa muslim baana wariyey xadiidkan laftiisa sidaasi baa uu sheegayoo iyada muu raacin intani inay shaar tahay markaa iyadu waa inay sugan tahay wey marka sideedaad laakiin culimmadu waxa ay leeyihiin toddobada un baa sugane markan sideedaad wallaahu aclam wuxuu noqon karaa ciidda un in mar laga dhiga gaara iyadana ciiddii wax gaara loo xisaabiye baabu su'ri lhirra hambada bisadaa la sheegayaa ma nijaas baa mise ma aha bisadda afkeedu waa caynkee hambadeeda miyaa la cuni karaa miyaa lagu dahaaro qaadan karaa bisadda can kabshata binti kacbi bni malik kacbi bni malik oo caan ahaa gabayaagii nebiga ayaa inantaa dhalay wa kaana taxta abi qataata aska asxaabigii abi qataate hoos joogtay macnaha xaas u ahayd anna abaa qataatata dakhala ninkeediibaa u soo galay fasakadat fasakabat lahu waduu'a fasakabat sukuubku wuu shubay wey sukuubu lmaa wallaban waa la shubay biyay usoo wey waduu bay usoo shubtay weysay usoo shubtay biya u ku weysaysto ayay ninkeedii usoo shubtay fa jaa-at hiratun fasharabat fasharibat minhu bisad baa soo carartoo biyii weysaday ka cabtay fa asqaa laha linaa weelkiibuu usoo yaro qalloociyey faasqaa laha linaa weelkiibuu usoo yaro qalloociyey xataa sharibat ilaa ay bisadii caadi isaga cagtay fa ra'aanii anduru ileyhi wuxuu i arkay anoo eegaya xaaskii baa waxay tidhi wuxuu i arkay inaan la yaabaan isha ku biniininayo fa qaala wuxuu idhi atacjabiina miyaad la yaabsantay yabnata akhi walaalkay inantiisiyey macnaa inantan adeerka u ahaayo xaas baa u atayl adeer buu yahay walaalkii islaamka inantii aan adeerka u ahaayey miyaad la yaabtay bisadan aan waraabinayo ee weysadayda aan ka waraabinayo faqultu nacam haa waan la yaabay muukala daaya baan ley hambadayo iyo weysada faqaala wuxuu yihi ina rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yihi inahaa bisadu laysat binajas nijaas maaha inahaa iyadu min adawaafiina calaykum wadawaafaat waa kuwa idinku wareegaya dawaafuuna calaykum soo mahan aayaddii suurat nuur waxa weeyaan markuu ilaahay sababaynayo istiidaanka waxaa looga daayay kuwaa loo fasaxay aalka ayaa wuxu uhi waa kuwa idinku wareegaya mar idin soo gelaya mar idinka baxaya saas oo kale marka dadkan xaafadun bay iyaduna ka mid tahayoo wax la iska dhowri kara ama laga feejignaan kara ma aha markaa sharcigu arrinkeeda uu fududeeyey marka jamacan mudakaru saalim iyo mu'anatu saalimka dawaafiin dawaafaat waxa weeyaanun dee waa labki iyo dhadigii unbu ka turjumaya marna waa bisad marna waa curi marka hadduu lab yahay iyo hadduu dhadig yahayoo bisadahaas waxa weeyaan inamadii iyo wiilashii idinku wareegaya oo kale ayuunbay la mid yihiina balaayo ma lahae biyaha way iska cabtay manay nijaasoobina waan ka weysiisan doonaaye la qabsa buui mar hadduu nebigu caddeeyey inaanay nijaas ahayn daliilkaasaan ku hayaa buui haddii dee la caddeeyo in markaa jarahiim iyo wax laga qaadaya ay jiraan oo dee dhakhaatiirtu ay sheegaanna de waa la iska day macnaheedu maaha qasab inaad ama cabto ama cunto sida xadiidkan soo socdaa qasab maaha qofku hadduu karaahiyeyste wuu iska dayn karaa ama waa wax kuu banaanun ba inaa xukunkeedun baa lagu sheegay inaan nijaas ahayn laakiin caafimaadana dadka shakada waad iska dayn can ummi daawuud can ummi daawuuda bni saalix ana mawlaatahaa gabadhay xoraysay gabadhaasi arsalathaa way soo dirtay gabadhanay soo dirtayoo ummu daawuud baa tanay xoraysay usoo dhiibta oo soo dirtay bihariisatin maca hariisa hariisad hariisadda innagu waxaynu u naqaanaa xalwadda walaasheed xalwad adag oo buurbuuran oo aada u macaan baynu u naqaanaaye laakiin waxaa la odhan jiray hilib iyo heed la isku kariyey ama hilib iyo qamadi la isku kariyeyoo isla raasukhay oo adkaado macaan ayaa loo yaqaan ilaa caaishata radia allahu canha caaisha ugeebay tihi hariisadda ah fawajadathaa tusalli inantii caaishoo tukanaysa u timi fa ashaarat ilaya way tilmaan bay siisay bay tii way ii tilmaantay tilmaantuna waa maxay andaciiha waa antii tafsiiriyada ahayd antu macnayaal dhowrayna yeelataay ay daciiha halkaa iska dhig iyadoo tukanaysay tir halkaa dhig afka kamay odhana gacantumay ku fiiqday halkaa dhig wey fa jaa-at hiratun bisad baa timidoo fa akalat minhaa bisad hilib aragtay lagama kare eh dhag bay ku siiso qeybteediibay ka qaadato falama insarafat markii caaisho ka baxday salaadii akalat waxay ka cuntay min xaysu akalat ilhiratu halkii bisadu ka cuntumayana kasii rudhay faqaalat waxay tidhi ina rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam qaala nebigu waxau ihi inahaa laysat binajas nijaas maaha bisadu inamaa hiya min adawaafiina calaykum waa kuwa idinku wareegaya reerka ka mid a waqad ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkana waxaan arkay yatawada'u bifadlihaa isagoo ka weysaysanaya hambadeedii biyo ay hambayse ka weysaystay marka arrin jaa-isa weeye oo markaa dee labada asxaabe dalil daliil ay u keeneen marka xadiidku waxau inoo faa'iideynayaa in ummaddu inay wax isu hadiyeyso ay aada u wanaagsan tahay iskuna jeclaadaan oo dadku jubilat alanfusu bixubbi man axsana ilayha qofka bani aadamkaa waxaa lagu abuuray cidda u sabafasha inuu iska jeclaado wa bibugdi man asaaa ilayha qofka xumeeyana uu iska naco waxaa xadiidku uu muujinayaa qofku haddii uu tukanayo in ficilka iyo ishaaraadku ishaaraadka uu bixinaya gaar ahaan aanay salaaddii waxba ka yeelaynoo nebiga laftiisuba wuu ishaari jiray salaadda dhexeeda markii la salaamay gacan buu ku qaaday oo jawaabtii gacantu ku bixiyey inantan caaishana radia allahu canha iyaduna ishaaradaasay ku bixisay halkaa weelka iska dhig adoo tukanaya markaa haddii lagu weydiiyo waxaa iyo waxaa simee oo aada sidaa farta ku fiiqdo ama meeshuu yaallo dhib ma leh dhaqdhaqaaqa badan iyo hadalkaa burinaya bisada hambadeedii inaanay nijaas ahaynay daahir tahayna halkan iyadana waynu ka arkaynaa wixii la sheegabana in daliilloo keenaana waa midhka wax ku xalaaloobaan sidaa labada asxaabiba ay isticmaalayaana aada arkayso cunnadii iyo weysadii labadaba inaanay midna nijaasaynaynin baynu halkaa ka aragno baabulwuduu'i bifadli wuduu'i lmar-a waa iyadoo laga weysi lagu weysiisto baaqigii gabadhu ay ka tagtay markay weysiisatay baabulwuduu waa weyse lagu weysiisto bifadli wuduu'i lmar-a biyihii bi wowga fadxi bifadli waduu'i lmar-a waduu waduu'i lmar-a gabadhu biyahay ku weysiisatay baaqigoodii oo lagu weysiisto xukunkoodu muxuu noqonaya can caaishata qaalat waxay tihi kuntu waxaana akhtasilu ana wa rasuulu llah anigii rasuulka ilaahay waxaanu ka wada maydhan jirnay min inaa'in waaxidin weel keliya wa naxnu junubaani labada yaduba jinaabaanu lahayn marka xadiidkani waxa uu faa'iideynayaa eeg weysaa la sheegay iyana maydhi bay sheegtay weysadii waa walaalka maydhiga dee wixii lagu weysaysto unbaa lagu ayuunbaa wixii lagu maydho unbaa lagu weysaystaa markaa kol haddii maydhigii uu bannaanaa ninkiiyo gabadhu ay wada maydhanayeen dee inay wada weysaystaanna way iska bannaantay oo baaqigeedii waa la dee markay iyadu horrayso isna wuu ka dambeynaya iyana way horreynaysaa is saasay isu daba socdaa marka mar haddii maydhigii bannaanaaday weysadiina way bannaantay halkaasuu sheekhu ka faa'idaystay waxaa kaloo markaa laga faa'idaysanayaa biyuhu inay badan yihiin inaanay shardi ahayna waxay sheegaysaa markaa laba saac iyo wixii la mid ah laba saacna waa shan kiilo meelaha ayay ku wada maydhanayeen waxaa xadiidka laga faa'idaysanayaa ninka iyo gabadhu cawladooda inay kala qariyaan inaanay shardi ahayn waayo lama sheegin halkan inuu midinigis gashanaa ama ay dhar gashanaayeen sidaa markaa ay sheegaysa riwaayo odhanaysa maa ra'aa minii walaa ra'aytu minhu afar culammada luqada iyo naxwada ay soo daliishadaan oo marka mafcuulka la asturaya iyo waxaa baabkaa macaaniga ay usoo qaataan ayaa waxay yidhaahdaan caaisha waxay tidhi maa ra'aa minii walaa ra'aytu minhu maan ka arag nebiga isaguna igamuu arag markaa iska yara waxa loo qariyey xikmadaha ah in la karaahiyeysanayo waxaan mafcuulkaa in la sheego marka cawradayda muu arag anna maan arag ayay laakiin xadiidkaasi muu sugmin culamaau naxwa marar badan bay iska daliishadaan waxaan markaa axaadiid daciif way dhacdaa axaadiidta saxiixa markaa saasay tilmaamayaan waa dee laba qof oo ilahay isu xalaalayay can ummi subayata aljuhaniya gabadhaa waxaa laga wariyay saxaabiyadda ah qaalat waxay tihi ikhtalafat waxay isweydaaratay yadii gacantayda wa yadu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam iyo nebiga gacantiisa fi lwuduu'i weysadii min inaa'in waaxidin weel keliya aanu ka wada weysaysanayna aniga iyo rasuulka weel keliya aanu ka wada weysaysanay gacanta yaduna way isweydaaratay maxalu shaahidka xadiidku waxa weeye in gabadha biyihii ka soo hadhay lagu weysaysan karo maadaama ay labadooduba isdhaafsanayeenoo dee haddii aan lagu weysaysan karayn kolkay uga horrayso uuga tegi lahaa markay uga horrayso laakiin waanu ka horreynaya waanay ka dambeynaysa can ibni cumara qaala wuxuu uhi kaana arijaalu waannisaau ragga iyo dumarku waxay ahaayeen yatawada'uuna kuwo ka weysaysta fii zamaani rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wakhtigii nebiga min alinaa'i lwaaxidi weel keliyay ka weysaysan jireen jamiican iyagoo wada jira saxiixun weeye horta xadiidku kha bukhaari baana wariyey duuna qowlihi intan muu warinin min alinaa'i lwaaxidi intaa bukhaari muu warinin laakiin maca intaa xadiidku waa saxiix can cabdillaahi bni cumara qaala wuxuu uhi kunnaa natawada-u naxnu waannisaa annaga iyaga ragga ah iyo dumarkuba waxaanu ka weysaysan jirnay calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waqtigii nebiga min inaa'in waaxidin weel keliya nudlii fiihi waxaanu ku ridi jirnay aydiyanaa gacmaha yaga dumarkuna dhinacooday kaga ridayaan ragguna dhinaciisuu kaga ridayaa marka waxaa la isweydiinayaa un dee garanayoo baaqigii dumarka in lagu weysiisan karee raggan iyo dumarkan maxaa isla doontay sawtii la kala ilaalin jiray maxaa weel keliya islaantan iyo nebigan isugu geeye asxaabtii iyo dumarkiina maxaa fujaan qura isugu geeye marka qolyaha qolyaba waxbay ku macmacneeyeen laakiin qaar ba waxay dhaha way kala horrayn jireen oo kuwanna mar bay maaragtay ka weysiisan jireen raggu dumarkuna mar ama dumar kaa horreynaya raggu laakiin ereygaasina waxaa diiday jamiican nudli fiihi aydiina gacmahaanu ku wada ridaynay dhammaan baanu wada ahayn taasi baa markaa waxay diideysaa in ay u kala horreeyeen kala horrayntiina halkaasay ku hadhay waxay u bateen markaasay ku daayeen haadaa qabla nusuuli اlxijaab waa intii aan la soo dejinin xijaabka laakiin bacda nusuuli اlxijaab waa la kala saaray oo waxa weeyaan dee ma aha isma iseegiddii iyo isdhexgeliddii way hakadeen taasay u bateen qowlkaa in la yidhaahdo kaasaa ugu yaro dhow baabunahyi marka axaadiidtani waxay baneeyeen ruuxa dumarka ah biyahay ku maydhatay iyo kuway ku weysiisatay in laguna maydhan karo laguna weysiisan karo halkaasi baabkaasi kaasuu noqday kan kalena wuu kadib yimid oo wuxuu ihi baabunahyi can daalik diidmadii kaa la diidaa la sheegi gabadh hambadeeda inaan laguna maydhan karin laguna weysiisan karin can xumayd alximyari qaala laqiitu rajula nin baan la kulamay wuhi saxiiba nabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga la saaxiibay oo nebi maxamed la noolaa arbaca siniina afar sannadood kamaa saxiibahu abu hurayra sida abu hurayra baa ula saaxiibay marka tashbiih laba dhinac buu noqon karaayo siduu abi hurayra ula saaxiibay khaaska ahayd ayuu ninkanna ugu dadaali jiray ama muddadaa uu la abi hurayraba la saaxiibo afar sano ahayd sanadii toddobaad buu ayuu de abi hurayre soo islaamay nebiguna sanadii koob iyo tobnaad buu dhintay halkaasay ka soo baxayaan afarta sano labadaas sanadkii toddobaad iyo sanadka koob iyo tobnaad marka la isku kabo dee afar sanoy noqonaysa qaala wuxuu uhi nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebi marka ninkiina muu sheegin in asxaabiga aan la sheeginna wax dhiba ma leh waa wada cuduul kulluhum nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu diiday an takhtasila almar'atu gabadhu inay ku maydhato bifadli rajuli ninka hambadiisa aw yaktasila arajulu ama ninku uu ku maydho bifadli lmar'ati gabadha hambadeeda wa fii riwaayatin waliyakhtarifaa jamiican labadoodu mar keliya ha wada dhurteen kanna ha darsado kanna ha darsado isaga dambaynta laakiin lama ogola kaas sidaasuu sheegay xadiidkaas can ilxakam ibni camrin wa huwa alaqrac ninka lagu naanayso weeye ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nahaa wuxuu diiday an yatawada'a arajulu inuu ninku ku weysaysto bifadli dahuuri lmar'a gabadhu wixii ay ku dahaaro qaadatay baaqigiisa mayr iyo weyso sidaas sidaa marka xadiidkan uu sheegay marka xadiid axaadiidtaa hore maxay yidhaahdeen waa wax dhiba ma leh baabkanina labu q laba qaybood buu sheego ninka baaqigiisa ayay gabadhu isticmaalin ninkuna gabadha baaqigeeda ayuu isticmaalin xadiidkan aqracna muxuu tilmaamay ninku gabadha baaqigi baaqigeeda ayuu isticmaalin laakiin isagu wuxuu fasaxayaa iyadu inay baaqigiisa isticmaali karto marka ilaa lix madhab ama shan madhab baa ka dareeray meesha oo saddexdan iminka aynu sheegnay ay ka mid yihiin ayaa ka faahfaahsan ama ay culimmadu ka sheegeen marka lasoo ururiyo waxa ay isugu tegeen ama lagu jamciye axaadiidtan qowlka raajixaana ah in la yidhaahdo kullun yastacmil bifadli اlaakhar idaa lam yakun mustacmala mid waliba ka kale baaqigiisa wuu isticmaali karaa baaqigani haddii aanu mustacmal ahayn dee oo mustacmal aanu ahayn waa maxay dee wixii ka dareeraya haddaanay ku shubmin ee yahayn biyo baaqi oo nadiifa ila waa ereyga laga fahmayo waliyakhtarifaa jamiican ha darsadeen oo yay dhex gelin ama waxooda yay ku shubin waa sida uu sheegaya xadiidkaa caaisha waanu ka darsan jirnay iyo axaadiidtaa hore o dham waxay leeyiin waanu ka darsan jirnay marka baaqigii ninku hadduu mustacmal yahay oo wixii ka dareerayay qofkani uu ku dhacay gabadhu ma isticmaalayso nin kalena ma isticmaalayo haddii isaga wixiisii ay mustacmal noqdeenna gabadhna isticmaali maysa nina isticmaali maayo adugu biyahan waan aanay mustacmal ahayn marka waxaa lagu jamcinayaa axaadiidta diideysaa waxay u diideysaa waa markay biyuhu mustacmal yihiin ayaa la odhanaya axaadiidta fasaxaysaana dee waa marka aanay biyii mustacmal ahayn marka halkaa waxaa laga fahmay oo kale biyuhu markaa la isticmaalo ee wax gacanta la dare ikhtiraaf lagu sameeyo ikhtiraaf inaanay mustacmal noqonayn mar haddii la darsado darsashada aad intoo darsatay jidhkaaga marinayso wixii kaa dareerayayna meel kale ku shubmayaan darsashada ah kuma noqonayaan isticmaal iyo gacmahaagaa qoyan nebigii baa darsaday asxaabtii baa darsaday isagii baa le waliyakhtarifa jamiican daruuri maaha inaad ka shubato haddaan gacmahaagu nijaas lahayn waa darsan kartaa hadday nijaas leeyihin xadiidka soo socda ay noo sheegi in la maydho gacmaha ila haddii kale waad kharibaysaaye kaasi waa masalo waa masalatu اliktiraaf yajuuzu اliktiraaf weelkii oo af bannaan mar haddaad faraxlantay waa inaad nijaas lahayn waad iska darsan kartaa taasi waa taa wey jamca axaadiidtana sidaasaa lagu jamcinayaao loogu wada camal fali karaya biyuhu haddii xataa ay mustacmal yihiin oo qofku uu ku dhex maydho ama uu in yar iyagoo a ku weysaysto waa daahirun kayru mudahir waa nadiif laakiin aan ku nadiifinayn waa nadiif biyahaas laakiin kuma weysaysanaysid oo kuma maydhanaysid maadaama maydhi hore iyo weyse hore loo isticmaalay oo waa tanay dee tarjiixii baynu qaadanay qowlka u dambeeyaa nooca ahaa inay daahir yihiinna waxa u daliila nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu weysaysto ayuu asxaabta u fasaxaya inay ismarmariyaan ama waa kuwii kala boobayay biyaha uu ku weysaysanayo way kala boobayeen intay qaataan ayaa ay kala boobayeen ama intuu weysaystaabuu ku rushaynaya asxaabta qaarkood oo buka shay nijaasa kuma rusheeyeen rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka biyaha maydhiga loo isticmaalay ama weysada waa daahirun kayru mudahir weyse iyo maydhi un baan loo isticmaalayn laakiin waa daahir nadiif wey marka biyo waa kuwan dee fuqahadu yidhaahdo waa biyo daahir oo wax nadiifinaya iyo biyo daahir oon wax nadiifinaynin iyo biyo nijaasa baabulwuduui bimaai lbaxri waa in lagu weysaysan karo biyii badda can abi hurayrata qaala sa'ala rajulu annabiya sala allahu calayhi wasalam nin baa nebiga su-aal weydiiyo faqaala wuxu uhi yaa rasuula allah innaa narkabu lbaxra baddaanu fuullaa wa naxmilu macana alqaliila min almaa waxaanu qaadannaa in yaroo biyo ah fa in tawada'naa bihi cadishnaa haddaanu ku weysaysanno intii yarayda biyaheeda macaanaydaanu qaadanayna waanu haraadaynaa afa natawada-u bimaa'i lbaxri biyaha badda ma ku weysaysan karnaa faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam nebigu waxa uhi huwa dahuuru maau biyihiisu waa kuwa ay daahir yihiin badda alxilu maytatu baktigiisuna uu xalaal yahay marka waa xadiid weynoo asala waxaanu sheegay biyaha badda in lagu dahaaro qaadan karo maydhi iyo weysiba dheg dheg kasta iyo milix kasta ha lahaadeen waa qodob waxaa kaluu nebigu ugu daray siyaado aan laba weydiinin buu ninkii ugu jawaabayo baktigiisuna inuu xalaal yahay buu sheegay taasina waxay tilmaamaysaa qofka muftiga ahi hadduu u arko mustaftiga wax weydiinaya inuu baahi u qabo cilmi kale waa in ugu daraa sidaa uu nebiguba sameeyey ama ninkii boqoli boqolka dilay markuu ninkii caalimkaa u yimi towbad ma leeyahay buui waad leedahay buuhi towbad waman yaxuulu baynaka wa bayna towba laakiin intaasun dee ugumuu dayn jawaabti ee wuxuu idhi dalkaa aad ka timi waad ku dembaabtay iskaga tagoo dalka halkaa tag dad wanaagsan baa jooge aag bedela buuhi aag bedelo daldoorsi samee sidii baana ilaahay ku janneeyey marka qofka wixii aad u aragtay inuu munaasib yahay waa inaad su-aashana uga jawaabto xal kalena u raaciso waa xikmadaha nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidku waxa uu faa'iideynayaa badda waxa ku jira oo dhan ee badda uun ku noolaadeen berriga ku noolaan karayn sida yaxaaska iyo waxyaabaha ah inuu xalaal yahay madhab ulxanaabila baa waxa ay qabaan aan idhaahda xanafiya ayaa waxay yidhaahdaan waa kalluunka un badda waxaan la sheegaya ku jira xalaashii ee baktigiisu xalaashii waa kalluunka waayo laba bakti baana loo xalaaleeyey buu nebigu yihi assamak waljaraad samaguu gaar u sheegay marka shayga badda ku jira ee baktiga uu xalaalaya waa samagaa nebigu gaar u cayimay maya waa caamka ah uxila lakum sayd اlbaxri wa طacaamu qur-aankuna wuxuu leeyahy badda ugaadheed oo dham waa idiin xalaal lama kala reebin sayd اlbaxr wa طacaamuhu baktigiisuna saydkaa badda ku jira oo dhan waa idiin xalaal birso looma baahna taasina waa masalo kale oo kitaabu اladcima inoogu iman insha allah can calqamata qaala qultu licabdillaahi bni mascuud waxaan weydiiyey buuhi man kaana minkum maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam man keebaa kaana ahaa minkum isagoo idinka idinka mid ah maca rasuulillaahi nebiga la socday sala allahu calayhi wasalam leylata aljin habeenkii jinka habeenkuu ninku nebigu jinka la kulmay codsiyadana ay u qadimeen isaguna uu ka aqbalay risaalada uu gaadhsiiyey ducaadi iyaga ka soo baxday qur-aankuna sheegay yaa la socday nebiga habeenka ah ee wehelinayey asxaabtiinna fa qaala markaasaa ibnu mascuud waxa uu yidhi maa kaana macahu mina axad cidinagalama soconin cid nagala socotay may jirin sidaasi baa markaa ayaa uu sheegay marka xadiidkanina ibn mascuud saasuu ku jawaabayo wuu la socday nebiga calayhi salaatu wasalaam sida axaadiid kala sugani tilmaamaysa laakiin markii uu nebigu jinka kulanka la sameynayuu ka hadhay markii dambe ee nebiga la waaye la helayna waa kiidhi dee waanu xalay ku weyno nafti baana qabatay markaasuu dabeedna u sheegay in walaalihii jinka uu la kulmayo raadkoodii iyo meelihii dabka ay ku shiteen iyo waxyaabahaasuu nebigu tusay calayhi salaatu wasalaam marka sida kale ha ula socday xaaladuu la kulmayey jinka uu ka hadhay asxaabigu nebiga uu ka hadhay ila waa caalam kale u galay can abi can ibni jurayj can cadaa annahu kariha wuxuu nacay alwuduu'a in lagu weysaysto bilabani caanaha wanabidi iyo casiirka wa qaala wuxuu uhi ina tayamuma gebagebaysiga acjabu ilaya ayaan ka jecelahay minhu in sharaab lagu weysaysto inaad sharaab ku weysaysta iyo caana waxaan ka jecelahay inaad gebagebaysato can abi khalda qaala wuxuu uhi sa'altu abalcaaliya waxaan weydiiyey can rajuli nin asaabatu janaaba jinaaba ku dhacday macnaa jinaabo wax jinaabo keenuu galay walaysa cindahu maaun biyana ma hayo e walaysa cindahu agtiisa may ahaanin maaun biyo agtiisa ma yaallaan marka haddii aan kugu macneeyo biyo ma hayo ecraabka maan ilaalin laakiin waa macnihii un baa la ilaaliyay waana isu tegaysaa walaysa cindahu maaun biyo ma hayo ama biyo agtiisa ma yaallaan wa cindahu nabiidun dee agtiisa waxa yaallaa casiir ayaqtasilu bihi casiirka ama ku maydhanaya qaala laa maya kuma maydhanayaba marka waxaa lagu weysaysanayaa bimaa ilbaxri laakiin laguma weysaysanayo sharaabyo kale marka haddaba xadiidkan uu yihi laylata aljin cidi lama soconin asxaabta xagguu isagu kala haystaa tarjamada ila way kala kacsan tahayoo laylata aljin cidi lama soconin marka xadiidkan laylata aljin sheegaya adu qaybaha daciifka ee matniga ayaad ka eegi karaysaa ayaa wuxuu sheegayaa casiirka in lagu maydhan karo inuu nebigu fasaxay muxuu yidhi ka ha markaa wuu fasaxayaa riwaayo daciifa baa fasaxaysa in casiirka lagu maydhan karo oo uu warinayo ninkaa ka sii warinaya ibn mascuud ha ibn mascuud laga warinayo ayaa wuxuu sheegayaa inuu nebigu fasaxay laylata aljin in casiirka lagu maydhan karayo kanad riwaayada marka taasi baa riwaayadan saxiixa ibnu mascuud ayaa radinaysa amaratun ayibatun wamaun tahuur macnaha wuxuu weydiiyey laylata aljin maa fii idaawatika bay ku yidhaha nebi maxamedoo maxaa ku jira weysadaada kolkaasaa wuxuu yihi nabiid casiir baa ku jira qaala markaa wuxuu yihi hamaratun ayibatun wamaun dahuur waana midho macaan waxaana weeyaan waana biyo lagu weysaysan kara casiirku marka riwaayada ibn mascuud ninkaasi uu ka wariyay caynkaa sheegtay riwaayadan kalaa sugan ee sheegaysa ibnu mascuud inaanu laba soconinba markuu jinka caynkaa ku lahaa inuu ku inuu jin caynkaa ku yidhiba waxa diidaysaba lababuu soconba marka saasiiba halkaasaa soo gelisay laylat aljin baab lwudu taasina wuxuunay tilmaamaysaa un yusriga iyo fudaydka shareecaddeennu ay leedahay haddii caano iyo malab iyo lahayo casiir iyo sharaab aada u fudud oo loo baahan yahay dahaaro qaadasho casiirkaa ku dahaaro qaado lagu odhan maayo walow foostaba ha ahaado laakiin waxaa lagu leeya iska gebagabeyso toban sanana yaad biyo helin cunnada ma isticmaalaysa oo markiisa horeba biyaha dee shuruudahooda almaa lmudahir ayaa waxaa ka mid ahaa inuu magaca leeyi waa in magaciisu yahay maa-un mudlaq waxay ku odhan jireen fuqahadu wey magac mudlaqa waa inu leeyahay oon casiirna la odhanin biyo casiirlana la odhanayn biyo cananislana waa inaan la odhanayn ama biyo caano leh haddii magacii mudlaqnimada uu ka hadho oo biyo ay ka baxaan oo magac kale uu qaato laa yudahir ma dahaaro qa dahaar daahir ma noqonayo baabun an yusalli rajula wahuwa xaaqin ninku ma tukanaya isagoo isku celcelinaya wixii qashinka ahaa saxaradii iyo kaadidii weliba xaaqinka waxaa la yidhaahdaa marka uu kaadida qofku isku celinayo laakiin tii kalena iyaduna way soo hoosgelaysaa u raacinayo can cabdillaahi bni arqam annahu kharaja xaajan aw muctamira ninkaasi wuu baxay isagoo xaj doonaya ama cumraysanaya wa macahu nnaasu dad baa la socda dadkii baa la socda wahuwa yaumuhum imaan buu u noqonayay falamaa kaana daata yowmin maalin maalmaha ka mida markii uu gaadhay aqaamo salaata salaata subxi salaadii subax buu u aqiimay uma qaala wuxuu uhi liyataqadama axadukum midkiin ha horu maro hayna tukiyo isagii tukinaya dadka umuu dhaqaaqine waar midow ina tuki buuhi wadahaba ila alkhalaa'i xamaamkuu iska tegay iyo suuliga ama meesha lagu soo xaajo gudanaya bannaanka fa innii samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yaquulu nebigoo odhanayaan maqlay buuhi idaa araada axadukum midkiin markuu doono an yadhaba alkhalaa inuu xamaamka tago wa qaamat isalaatu salaadiina ay istaagto falyabda biاlkhalaa xamaamka ha ku bilaabo sidaasina waxay sheegaysaa un in khushuucdii qofka u dhammaystirnaato marka gaajo badani ay hayso ama haraad badan ama saxaradii iyo kaadidii uu isku celinayo khushuuci iman mayso mushkiladda haysata ha ka baxo qofku kadibna ilaahay hayshortaaga isaga oo fudud oo aan kadeednayn ilaan waa iska tuurun buu noqonayaa salaaddii salaaddii iska tuur buu leeyay iska tuurna looma baahne ku nafisoo ku deg baa la doonaya can cabdira can cabdillaahi bni moxamed bni abi bakr akhi lqaasim ibni moxamed qaasim ibni moxamed ibni abi bakr abubakr sidiiq awlaadiisii weeye markaa qaasim walaalkii weeye waa ilmo moxamed qaala kunnaa cinda caaisha caaishaanu ag joognay buuhi waa eedadood ama iyaga dee waxaabay u noqon doontaa aayaddee uti fajii'a bidacaamiha raashinkii caaishaa la keenay faqaama alqaa'imu faqaama alqaasimu yusalli inankii eddada ay u ahayd qaasim baa istaagay isagoo doonaya inuu tukado raashinkiina waa lasoo dhigay ogow fa qaalat waxay tihi samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam yaquulu nebigoole baan maqlay laa yusallaa bixadrati الطacaam laguma tukado meesha raashinku yaallo walaa yusalii mana tukanayo qofku yusallii baa u go-ane wa huwa yudaaficuhu iyadoo soo riixayaan alakbahaani labada xumaanta badan saxaradiiyo kaadidoo ku soo riixaya aadna aada celinayso lama tukanayo meeshiioo raashin lasoo dhigayna lama tukanayo marka nahyigani dee wuxuu tusinaya inaanay bannaanayn laakiin qofku haddii uu dee iska tukado maca alkaraaha way iska ansixi waxay se culimmadu leeyihiin qaarkood haddii waktigu uu baxayo oo ragcadahaba aanad ka gaadhsiinayn in ragcadaha un qaadaysa ka hadhayba waktigii wuu tukan kolka ah ilaa macsiyo weyn buu ku dhacayaa liiqay sii dhigaysaa qoraxdii ama way soo baxaysaaba ka gaadhsiin waxaa kale ay ka reebaan haddii maalan raashinkaa lasoo dhigay qofku aanu doonaynba ama uu soomanyay dee raashinkii maba cunaya dad kale unbaa cunaya isagu maba gaajoonayo maba doonayo xikmadda ama cillada loo diiday waxay ahayd naftaa ayaa jilleecaysa jilleecadaasiba haddaanay jirin saasaa markaa iyadana qaarkood ay ka soo reebeen can abi hurayrata can inabiy sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu waxau uhi laa yaxilu lirajulin yuuminu billahi walyowmi alaakhir xalaalba uma aha si adag buu sheegay qof ilaahay iyo aakhirad rumaysan an yusalliya inuu tukado wa huwa xaqinun isaga oo isku celinaya wixii hayay xataa yatakhafafa jeeru isfudaydiyo uma saaqa wuxuu kaxeeyey naxwow xadiidkii horoo kale calaa haada lafdi lafdigaasuu ku kaxeeyey qaala wuxuu uhi sidan soo socota walaa yaxilu lirajulin yuuminu biاllaahi walyowmi alaakhiri an yauma qowman inuu qolo imaamu noqdaa xalaal maaha ilaa biidnihim iyagoo u ogol mooyaane dad meel jooga inuu iska xuurtaysto ama uu ka waageerto maya iyagoo u ogol inuu tukiyo mooyaane qof markuu ku ogol yahay ummaddu ku ogosho inaad tukiso un tuki walaa yakhtasa nafsahu naftiisa inuu ku gooni yeelana maaha bidacwatin duco duunahum iyaga lo-aantood oo iyadoo jamicii loo ducayn lahaa inuu keligii ducaysto ma aha fa in facala hadduu sidaa sameeyo faqad khaanahum wuu khiyaameeyey saxiixun horta weeye xadiidku ilaa jumlata dacwa jumladan duco dacwada sheegaysaa waa daciifa marka xadiidku wuxuu saxiix ku yahay intaa hore laa yaxilu rajulun yuuminu biاllahi walyowmi alaakhiri an yauma qowma ilaa biidni qolo aan ogolayn inuu imaamu noqdo qof ilaahay iyo aakhiro rumaysan xaraam weeye oo xalaalu maaha marka halkaa culimada qaarkood waxay leeyihin ninkani hadduu tukado isaga oo xaaqina horeyn usoo sheegnay qeybba marka waxay leeyihiin kama ansaxaysa salaada sida siiqada uu nebigu u sheegay laakiin culimo badani waxay rajaxaan hadduu tukado xataa inuu soo celiyaa inay iska fiicanta qayb jumhuurta ka midi hadduu sidan ku tukado oo islaam malaa yaro wahsaduu saa gaarsii salaadaa iyada tukaan tukintu ku jirto inuu soo celiyaa wanaagsan bay dhaha intan dambe ducaduna may ansixinoo dee had iyo jeer qofku marka uu salaada ku jiro mararka qaarkoodba ducadan dee allahuma hadiniid oo kale iyo qunuudka iyo salaatu istisqaha iyo ducadii jamaca loo ducayn laha hadduu gooni u ducaysto dee wuu gembiyey dadkii oo iyagii uu ka dulbooday halkii naa miidhan la odhanayay buu nii miidhan ku bedelay marka wuu khiyaamay laakiin mabay sugminba inkastoo macnuhu sax yahayo haddii ummadi aamiin ku leedahay inaad dee iyagii jamacii ku darta ducada ayd oo ihdinii aanad odhan ihdinaad tidhaahdo macnahaasi waa sax weeye laakiin farsamo ahaan iyo shuruudihii baan u qaadan xadiidkii oo muu sugmin marka aadaabtaasay u baahan tahay salaaddii in loo ilaaliyo oo salaaduu qofkii soo jeedo oo khushuuc leeya uu tukado wallahu aclam